khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiiyey degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa muddo soo jiitamayay wuxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ku guulaystay inay nabad dhex dhigaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamayay degmada qoryooley ciidamada labada dhinac ee dagaalamay ayaa laysku dhafay waxayna wada ogolaadeen saraakiisha iyo ciidamada inay si nabada magaalada lagu wada noolaado gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa v o a u sheegay inay soo afjareen diriirtii u dhexaysay beelaha ku dagaalamaya degmada qoryooley waxaan soo gaarnay degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isbuuc ka hor shan labaatanka bishii novembar isbuucaas kulan qeybaha kala duwan saraakiisha ciidanka ciidamada deegaan ku sugan oo ay dirirtu dhex martay maamulka intiiba kulan ayaan la yeelnay si goonigooni oon la yeelnay ugu dambeyn waxaan ku guulaysana ilahay mahadii in aan isku keennay ciidankii oo hal meel isugu keenno saraakiishii ciidanka ayagii ay wada hadlaan gorfayn iyo falanqeyn dheer kadibna ay wada qaateen nabadda iyo heshiiskii lagu soo gaaray oo si nabada ay ku wada qaateen wada ogola ay ayagoo dhan wada ogol yihiin aad iyo aadna usoo isku marxabeeyeen iskuna qalbi furteen kadibna waxaan sameynay guddi ka shaqeeya amniga oo isku dhafa oo labadii kooxood meesha dirta ku martay ka kooban guddigaasi ayaa marka hadda waxay ka shaqeynayaan ciidamadii iyo sidii isku dhafi lahaa nabadiina ay ku waari lahayd degmadana ay ku noqon lahayd mid nabada iskula nool yahay dad walaalo isgarabsanaya nabadiidkana labada dagaal ay u noqon lahaayeen qoryooley dagaaladu waa ay kusoo noqnoqdeen beelahana muddo dhowr jeer ayaa la heshiisiiyey oo dagaaladooda ay soo cusboonaadeen rajada aad ka qabtaan in mar kale halkaasi dagaal uusan ku dhicin ama heshiiskani uu dhaqan galo intay la eg tahay
aada iyo aad ayay rajada u wanaagsan tahay hadeertaan saraakiishana boqol kiiba boqol kalsooni aad iyo aad u weyn ayay noo muujiyeen ayagana waxay leeyihiin insha allah mar dambama ay dhici doonta in uu shaqaaqa dambe ay soo laabato ama dhibaato ay isku geystaan dadka walaalaha ah ee wanaaga iyo xushmadda ay ka dhexaysa markii horeba balse nabadiidka iyo shirqoole ay soo maleegeen dartooda ay isugu dhaceen mar dambana inay soo noqonaynaa rajaynayna haddii lahadno waxyaabaha dhirtaan lagu heshiiyey maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah in xabad dambe aysan degmada aysan ka dhici karin waxay doontaan noqoto xataa qori la barweyna xabadiis inaysan ka dhici doonin degmada sidaas lamida in la fuliyo heshiisyadii lagu soo gaaray gobolka banaadir oo odayaasha dhaqanka ee beelaha kala matalayay ay kusoo gaareen la fuliyo sidaasoo kale in wadooyinkii laisku furo in isdhexgalka ciidanka la sameeyo in ganacsigii iyo maxaalaha magaaladiina si nabada lagu wada shaqaysto marka odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ama beelaha ee ku dareerayay degmada qoryooley heshiiskaasi ma u dhammaayeen
aada iyo aaday ugu dhammaayeen cid nabadiida oo u shaqaysa nabadiidka taas warkeeda cid dhegeysanaysa ma ay jirto annaga qof walba oo nabadda aanan ogoleen waxaan u maqaanaa inay yihiin nabadiidka cid u adeegaysa ugus oo cadowga ummadda soomaaliyeedna ah ayagana cadowgaasay lamid noqonayaan marka dad qaylinayo waa aragnay idaacadaha ka hadlaayo nabadda ma rabniyey leh laakiin waxaan leenahay nabad haddaadan rabin oo aad dagaal rabtid nabaddiidka shabaab ayaa dagaal diyaar u ahay ayagaas la aad ayagaasina garabkooda soo istaag haddaa anagana soo wargeysi haddii kalena ayagaas la dagaalo deegaanada oo u baahan in la xoreeyo qayb ka noqaan leenahay xaaladda degmada qoryooley ayaa haatan degan waxaana caadi ku soo laaftay socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada colaada ka jirtay degmada qoryooley ayaa sababtay barakac xoogan kadib markii dagaallo ay ku soo noqnoqdeen degmadaasi waxaana dagaaladaasi ay salka ku hayeen isqabqabsi dhanka maamulka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo